alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cla اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah llah walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbi walaa nukhrijuhu can اlislaami bicamal walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan axad oo min ahli lqiblati dadka muslimiinta ah ka mid ah bidanbin danbi ku gaalaysiin mayno walaa nukhrijuhu kagana saari mayno can ilislaami islaamnimada bicamalin camal kaga saari mayno ونرى الحج والجهاad ماaضيا معa طاacaة كuلi إmاam brا كان أو فاجirا مؤلفku qeybtaa hore wuxuu kaga waramayaa masale muhiim ah oo ka mida اعtiqاadka أhlu الsunaة والجamاعة waxaanay ku saabsan tahay dadka muslimiinta ah waxaan gaalnimo ahayn inaan lagu gaalaysiin ictiqaadkanina waa mid kutubta ictiqaadka ahlu sunnaha oo dhan ku qoran waayo haddii qofkii lagu gaalaysiiyo waxaan gaalnimo ahayn oon daliil loo hayn inuu gaalnimo yahay waxay noqonaysaa dulmi iyo xadgudub waxaa kaloo noqonaysaa iftiraac cala allah waxa loo yaqaano takfiirka iyo gaalaysiintuna waa xaqun lilaahi warasuulihi bay ahlulcilmigu yidhahdaan qaacid ahaan waa xaq ilaah iyo rasuulkiisu leeyihin ciddii ay gaalnimo u nisbeeyeen ay gaalaysiiyaan ayuunbaa dee la gaalaysiinaya qofkii aanay gaalaysiinayn daliilloo hayn lama gaalaysiinayo ibnulqayim nuuniyada waa ka ku idhaahda alkufru xaqu llaahi uma rasuulihi macnee takfiirku u jeedaa alkufru xaqu llaahi uma rasuulihi binasi yahbutu laa biqowli fulaani man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka dulkufraani kufrigu macnihii takfiirku waa xaq ilaah iyo rasuulkiisu ay leeyihiin binasi yahbutu laa biqowli fulaani nas buu ku sugnaadaa nas daliil buu ku sugnaadaa min alkitaabi wasunnati walijmaac laa biqowli fulaanin hebel hadalkiisa kuma sugnaado fulaan baa yidhi iyo callaan baa yidhi man kaana rabu lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka dulkufraani rabbiga caalamiinta iyo addoonkiisii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ciday gaalaysiiyaan ayaa waxa weeye gaalnimo u saaxiiba sidaa awgeed baa jumladdan waxaa ku sugan taxdiiru min atakfiiri bigayri cilm wa bigayri daliil digis laga digaayo daliil la-aan in dadka lagu gaalaysiiyo rasuulkeena sharaftalina sala allahu calayhi wasalam arrintaa aada iyo aada buu uga digay oo wuxuu ka gaadhsiiyey inuu yidhi man qaala liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhuma xadiidta kale qofka walaalkii ugu yeedha kaafir ama cadow ilaahay kelmaddaa midkood baa la noqonaya ciddaa lagu sheegay hadday ku sifaysan tahayna isaga ayaa ku sifaysan haddii kalena kii yidhi ayay dib ugu noqonaysa kii yidhi ee xaqdarrada hadalka noocaasa dadka ugu sheeg sheegayey ayay dib ugu noqonaysa xadiid badanoo macnaha sheegaysaa jirta sidaa awgeed arrintaa in la dhayalsado fulaan waa kaafir iyo kani waa munaafiq iyo kani waa murtad ya iyo kani waa jaahili iyo kani islaamka shaqo kuma laha arinta noocaas waxa weeye waa mid aad iyo aad ay tahay in la ysaga ilaaliyo waxaanay ahlulcilmigu idhaahdaan qaacida ahaan qaacida sharciya muhima man habata islaamuhu biyaqiini laa yazuulu canhu bishak man habata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu bishak qofka islaamnimadiisu yaqiin ahaan ay u sugnaato tusaale ahaan qofa shahaadanayo oo tukanaya oo dee islaamnimadii muujisanaya ilaa inagu qalbigiisa mu ogini ya ee yaqiin ahaan qof muslima u noqda sida inooga muuqata islaamkiisu shaki ku zuuli maayo shaki wax laga shakisan yahay ama ishkaal ku jira ama laba qowl ku jiraan ama la leeyahay sidiiyo sidaba way u dhici kartaa ya oo ixtimaal ku jiro islaamnimadaasi waxa weeye kaga suuli mayso waa qaacida muhima man habata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu bishak waaya waxaana ahlulcilmigu tilmaamay raxmat ullaahi calayhim ciddii ugu horeysay ee masaa'ilkan gaalaysiinta cilmi daro iyo aqoon la-aan ku dhex qaaday waxay ahay nimankii khawaarijta la odhan jiray oo waxay soo baxeen saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo buuxa oo dafa bay soo baxeen qur-aanka way akhrii jireen akhriska qur-aanka weliba way aad bay xariif ugu ahaayeen waxaa la yidhaahdaa salaatuleysha aad bay ugu dadaali jireen oo habeen oo dhan way tukan jireen khawaarijtaa hore waxa weeye sida ahlulcilmigu ay tilmaameen ujeeddadii ay ku lumeen may ahayn inay diinta baabiyaan umay jeedin asal ahaan qasdigoodu sidaa mu ahayn ha yeeshee inay diinta u gargaaraan bay doonayeen waxaase ku dhacday sida sheekh islaam uu sheego raxmat ullaahi calayhi aljahlu bisunna sunnadii bay jahli kaga sugnaayeen oo jahli baa dilay dariiqii saxaabadii iyo dadkii tafsiirka qur-aanka yaqaanay goobjoogga u ahaa kolkuu soo degaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidii saxda ahayd u barayna way khilaafeen marka iyagoo saxaabadii budh ah ayay saxaabadii rasuulka ku khilaafeen tafsiirkii qur-aanka ay halkaa u baxeen axad saxaabii ma raaceen khawaarijta markuu cali la dagaalamayey ee nahrawaan iyo lagula dagaalamayey ay kumanaan ahaayeen khawaarijtu axad saxaabada ka midii lama socon waa kii cabdilaahi bnu cabaas markuu u tegay uu la doodayey lahaa waxaan idinka imi rasuulka adeerki in adeerkii agtiisa iyo saxaabadii rasuulka xaggoodaan idinka imi axad saxaabadii rasuulka ka midina idin lama joogabu kulaha qof keliya idinkagama jiro idan nimanka khawaarijta la idhaahdaa nimankii ugu horeeye lumay bay ahaayeen halkay ku lumeenna waxay ahayd xaqdarro dadka in lagu gaalaysiiyo waa kuwii saxaabadii rasuulka gaalaysiiyey ee mucaawiye iyo cali iyo gaalaysiiyey ee cali bnu abi aalib dilay waxa weeyaan markaa dad badan oo kale gaalaysiiyey oo ahaa dadkii kolkaa ummadda ugu khayrka badnaaba inay gaalayiin iska daayeen dad jannada loogu bushaareeyey oo cilmigooda iyo camalkooda la yaqaano oo nusuus badani ku soo aroortay oo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu dhintay isagoo ka raalli ah ayay waxa weeye iska gaalaysiiyeen sidaa awgeed baa saxaabadii rasuulku aad iyo aad ayay nimanka khawaarijta la idhaahdo waxa weeye u caddeeyeen baatilkooda waxay aad u wariyeen axaadiista saxiixa ah ee ku soo aroortay khawaarijtee rasuulku sala allahu calayhi wasalam aada ugaga digay ayay markaa wariyeen saxaabadu ee ay hayeen ya dalaalkooday ummadda u caddeeyeen iyo inay lunsan yihiin ilaa waxa weeye ay kala dagaalameenba oo haddii allaba kuu roon yahay badidoodii la gubaaday oo gum laga dhigay gam laga dhigay cali bnu abi aalib radia allahu canhu iyo saxaabadii la socday ay markaa gam ka dhigeen weliba gaar ahaan nimanka khawaarijta la idhaahdaa masaladii ay ku lumeen ee ugu horreysay waxay hayd alxukmu biayri ma anzala allah alxukmu bikayri ma anzala allah bay ahayd bidaat waa kuwii odhan jiray in ilxukmu ila lilah xukumka ilaahay baa iska leh cali bnu abi aalib iyo saxaabadii taasay ku haysteen o ku gaalaysiinayen weliba cali taasay ku gaalaysiinayeen cali markii loo sheegayna wuxuu hi waa kelimatu xaqin uriida biha bail waa kelmad xaq oo xukunka ilaahay ba iskale qur-aankaa sheegaya laakiin baail bay ula jeedaanoo iyagu siyaabo qaldan ayay u fahansan yihiin oo waxa weeye dadka ay maaragta xaqdarro ugu gaalaysiinay masaa'ilka ku saabsan waxa weeye takfiirka iyo masaa'ilkaasina waa masaa'il waaweyn qofku inuu waxa weeye iskaga dhiirado iska dhex carcarara ma aha waxaanuu qofku ku badbaadayaa ayaa ahlulcilmigu yidhaahdeen inuu waxa weeye nusuusta tafsiirkeeda iyo fahamkeeda nusuusta baabkan ku soo aroortay inuu markaa raaco oo weliba sidii salafkii saxaabadii rasuulka iyo dadkii dariiqooda raacay ay u fasireen ay u fahmeen uu markaa waxa weeye u fahmo haddii kale waxaa dhacaysa waxa weeye inuu lumo ayaa markaa dhacaysa haddaynu usoo noqonno hadalka sheekha walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbi walaa nukhrijhu can lislaami bicamal ahlu اlqiblati waa ayo waa man yastaqbilu اlqibla waa dadka qiblada qaabilaya wahum lmuslimuun waa dadka muslimiinta ah ee tukanaya bidambin dembigaa wuu u jeedaana waa bidembin duuna alkufri alakbar waa dembi waxa weeye kufriga weyn ka sokeeya camalkaa wuu ujeeda uu yidhi can ilislaami bicamala isaga qudhiisu waa camalka gaalnimada ka sokeeya waa macnaha hadalku maaha dembiba la ysku gaalaysiin maayo waayo waxaa jira markaa dunuubta qaar gaalnimo abaa jira shaki kuma jiro waxyaaba badanoo lagu gaaloobaa jira qofkii waxa weeye ku dhacaa waxyaabaha gaalnimada gaalnimo ku dhacaa laodhanaya ee markay leeyihiin dembi dadka muslimiinta ku gaalaysiin mayna ahlu sunnuhu ee kitaabkan iyo kuwa kulaba ku taalo dembi gaalnimada ka sokeeyay ujeedaan soo ma aragti camalkaa qudhiisana camal gaalnimada ka sokeeya ujeeda waayo acmaasha qaar baa dee kufriya bilitifaaq sida laysku waafaqsan yahay qofku hadduu kitaabka qur-aanka intuu saa u qaado uu isku taago waa camal soo maaha ogaan isugu taaga isagoo arkay inuu kitaab qur-aana yahay waa kufri bilitifaaq haduu gudaafad ku tuuraa ka mida haduu suuliga ku tuuraa ka mida haduu wax kaloo ka daranba ku sameeyaa ka mida waa camal soo maha de camalkaasina waa kufri bilitifaaq marka macnaha hadalka sheekhu ma aha camal ba la yskuma gaalaysiinaye waa camalkii gaalnimada ka sokaysay buu jeeda sidaa awgeed baa macnaha hadalkiisu wuxuu noqonayaa ay walaa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbin duuna alkufri اlakbari maa lam yastaxila ku gaalaysiin mayna axad muslimiinta ka mid ee dembi gaalnimada weyn ka sokaya intaanu xalaasha oo waxaa jira qofku dunuubta gaalnimada aana sal ahaan ahayn hadduu xalaashadu dha way xalaal tusaale ahaan tuugadii iyo khamrigii iyo zinadii iyo liwaadkii iyo umuurta noocaas haddii uu xalaashadu idhaahdo way xalaal xalaal bay ii tahay hadduu idhaa umuurta macluum min addiini bidaruura la idhaahdo ee inay xaaraan yihiin la ysla yaqaano ta noocaas waxa weye waa gaalnimo maxaanu qofku waxa weeye gaalnimada keensada istixlaalka noocaas u qofku wax ilaah iyo rasuulkiisu xarimay inuu xalaashanayo leeya waa xalaal soo ma aragti markaa masaladani sidaas iyada ah weeye kitaabkeennii horena waynu ku soo maray dadka ahlulqiblaha ama muslimiinta ah kabaa'irka gaalnimada ka sokeeya in islaamnimada lagaga saaraana waa madhab lkhawaariji walmuctazila oo khawaarijtaa ku gaalaysiiyo kabaairta dadka biduuni daliil muctasiladuna iyaguna islaamka uu ka baxay bay yidhaahdaan gaalnimadana muu gelin aakhirana waa kuwa yidhaahda naarta ayuu gelaya kuna waaraya waxaa kaloo halkan ama baabkan madhabka ahlu sunnaha khilaafsan madhab lmurjia nimanka murjiada la idhaahdo aynu soo marray madhabkooda oo iyaguna waxay odhanayaan markaa saaxibulkabiir qofku dembigu doono ha sameeyo mar haddaanu gaalnimadii weynayd la iman qofkaasi waa mumin kaamiluliimaan ahoo iimaankiisu waxa weeye heer sara u taagay madhabka ahlu sunnaha saaxibulkabiiraha ay ka qabaanna waa maxay waa muminu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama waa muminu naaqisuliimaan baa la odhanaya masaladaasina tacaynkaasa weeye waana masale muhiim ah qaala shaykhu raximah llahu tacaala wa nara waxaan u aragnaa alxaja xajka iyo waljihaada jihaadku maadiyan inay soconayaan maca aacati kulli imaamin imaam kaste aacadiisa maceeda inay soconayaan la jirkeeda baran kaana mid wanaagsan ha ahaada aw faajiran ama mid xun ha noqdo wa salaatu ljumucati salaada jimcuhuna khalfahum dabadooda jaa-isatun waa mid bannaan oo gudaysa weeye masaladan kitaabkii horena waynu ku soo maray dadka madaxda ah ee u taliya dadka muslimiinta ahi kolka ay wax wanaagsan dadka ugu yeedhaan waa lagu ateecaya oo jihaad hadday u horkacaan ay ugu yeedhaan waxa weeye waa lagu adeecayaa sababtoo ah jihaadku wuxuu ka mid yahay markaa waxyaabaha fadliga badan ee mashruuca ah asal ahaana xukunkiisu waa fardu kifaaya mararka qaaroo fardulcayn uu noqdaana way jirtaa marka hadday jihaad ummadda u horkacaan oo yidhaahdaan gaalaanu la jihaadaynaa e waxa weeyaan maaragtay waa la raacaya hadday doonaan iyagu dee haba xumaadaan sidaasoo kale xajka hadday dadka markaa u horkacaanna waa la raacaya waa lala xajaya oo in lasoo xajaa waa wax wanaagsan labadanna waxaa si gaara loogu sheegay aacaadkii kalena saasaa loogu adeecaya wixii kale wanaagsan laakiin labadan maxaa gaar loogu sheegay waxaa loogu sheegay lana labadani waxay u baahan yihiin amiir bay u baahan yihin safar bay had iyo jeer ku tacaluqaan oo sida dadku u badan yihiin xajkii waa loo safraa soo maha jihaadka qudhiisina sida badan isaguna safar buhe ayuu ku tacaluqaa labaduba markaa waxay u baahan yihin mar haddii ummadda iyo dadka ay safrayaan cid ummadii hogaamiso oo howlahooda isku dubarido oo dee amiiru aba amiir bay u baahan yihin weeye jihaadkuna ikhwaani wuxuu leeyahay marka shuruud buu leeyahay de waa cibaado ka mida cibaadaadka salaadoo ka weyniba shuruud bay leedahay soo maaha la-aanteeda aanay ansax ahayn jihaadkuna shuruud badan buu leeyahay shuruuddiisa waxaa ka mida istiaaca inay dadku karayaan oo sida salaadan aynu tukanayna ee mar walba aynu iska tukanayna halkay kugu qabsataba ma aha jihaadkii wuu ka duwan yahay waa cibaado ka duwan waxa weeyaan markaa hawl ku tacaluqda oo awood u baahan oo taatika u baahan oo waxa weeyaan masaalixdiiyo mafaasida in laysu eego u baahan oo ahlulcilmi u baahan oo madax u baahan ya oo aqoonyahan badan oo kala duwan bar diinta yaqaana iyo bar waxyaabahan markaa dee lagu dirarayo yaqaana iyo taatikada cadowga iyo umuurta u baahan marka wax yaroo sida dadka qaar u haystaan ku dhufoo ka dhaqaaqa ma aha jihaadkii wuu ka duwan yahay waa cibaado ka duwan ma fahamte madax buu u baahan yahi hogaamisa oo la yaqaano meel loogu soo hagaagale dadka waxa weeye hogaamisa wuxuu u baahan yahy meel dhaawaca lagu daweeyo wuxuu u baahan yahi meelo dadka muslimiinta u gaaraho iyagu ay markaa haystaan calaa kulli xaal arrinta markaa ku saabsan jihaadku waa xukun sharciya lamana nasakhin laakiin dadka muslimiinta ahi markay awood u leeyihiin gaalada inayna waa inay iska dhiciyaan markaanay awood u lahaynee sida imakoo kale ay iyaga iska kala daadsan yihiinna waa inay waxa weeye isticdaad ku dadaalaan ilaahay baa yidhi waacidduu lahum mastaactum min quwa weliba isticdaadkaana alisticdaad almacnawi ama alisticdaad addiini ayaa kowa dadkiioo iska kala daadsan oo in badani gaaladii ay soo ekaysiinayso oy bar badani markaa u tahriibaysaba ya oy ku sii tahriibayaan waddamadii gaalada haddii alba kurooyin badani daba yaacayso saad aragtay loo qadarinayo haddaad tidhahda kaale gaalaynu la jihaadaynaaye waxa weeyaan markaa ma suuro gelayso sida awgeed ummaddan horta waa in diinteedii loo celiyo arujuuc ila diin baa loo baahanya oo ka horeeyo jihaadkii diintii waa in loo noqdo dadku ay diinta fahmaan alwalaa walbaraa ay fahmaan ma fahanta markaasaa waxa weeye gaalo lala jihaadi karaa waayahay haddii kale haddii xataa jihaad la ysku dayo markaa jab baa markaa imanaya weeye jab ayaa imanaya sidaa awgeed baa ahlulcilmigii waaweynaa mujtahidiintaha casrigan waxay fatwoodeen wakhtigani waxay dadka muslimiintii ku jiraan ahdigii makiga ahay oo kale oo wakhtigii hore ee maka rasuulku joogay sal allahu alay wasalam iyo saxaabadu jihaad waajib kuma ahayn lianna awood baanay haynin awood ayaanay haynin waxay ahayd marxaladdii ilahay yihi kufu aydiyakum waaqiimu salaa waatu zakaa gacmihiina laabto laakiin salaada iyo zakada iyo khayraadka ku dadaala iyo dacwadda waaya oo idinka arkayoo dee gaaladii maxaa lala jihaad meel walba iyagiibaa xushan meel kaste iyagiibaa xushan oo darawalinaya oo meel kaste hor taagan marka wadcigana wax iska bedelaan mooyaane arinta noocaasi aad iyo aad bay u adkaanaysa dadka muslimiintaana gaalba had iyo jeer isma soo gaadhaan iyagunbaa laysoo adeegsadaa kuwan yidhaahda markaa hadda waanu jihaadaynaa ee wax qarxiya ee meelaha u baxa dadkaasi waxaanu aaminsannahay inaanay saxnayn inaanay sax ku taagnayn ayaynu aaminsannahay sababtu waxay tahay masaa'ilkani waa masaa'il waaweyn waxay u baahan yihiin fatwada ahlulcilmiga in looga dambeeyo dadka madaxda ah ee talada gacanta ku haya iyo dadka ahlulcilmiga ah in looga dambeeyay u baahantahay taa way khilaafeenoo dadka maanta waxa weeye meelaha yaacyaacayda waanu jihaadaynaa dad culimaahi kuma jiraanoo masaa'ilkan ka hadli karaa wadaadda dee wax akhriya waa laga yaabaa inay leeyihiin oo waxooga iska akhriya laakiin dad diinta fahmay oo ahlulcilmi waaweynah oo da iyo cilmiba u saaxiiboo dadka muslimiinta ay ku kalsoon yihiin oo weli ku dhex jira xarakaadka dagaalamo ee meelaha wadamada ka dagaalamo kala duwan ma jiro lagama yaabana ahlulcilmigii waaweynaa ama reer shaam ha noqdaan ama reer masar ha noqdaan ama reer yabaneed ha noqdaan ama sacuudiga ha noqdaan ama wadamada kala duwan ee faraha badan ee muslimiinta ha noqdaan xataa waddankeenna marka la eego ragga ahlulcilmiga ahee waaweyn cid markaa ku dhex jirtaa ma jirto ariiqii ahlulcilmiga way gees mareen waata kale khawaarijtaa hore aynu sheegaynay waxyaabo badan oo ay ku waafaqsan yihin baa jira waxaa dhacday wakhtiyo markaan aada u akhriyey maqaaladooda iyo waxyaabaha laga yidhi iyo umuurta noocaasoo sii horreysay ilaa dhowr iyo lixdan meelood baa jira oo khawaarijtii hore ay ka shabahaan da ka war ilaa dhowr iyo lixdan meelood oo ay ka shabahaan baa markaa jirtaa waxyaaba ay kuwii hore kagaba daran yihiinna way jirtaa oo sidaynu sheegnay kuwii hore iyagu markaa diin bay ka ahayd oo taagga sidaasay islahayn ilaahay ugu gargaara laakiin kuwani waa balaayo isdhex socoto weeyi waa muraado badan waa wax isdhex guuraya weeye baa laga yaabaa qaarkood inay markaa niyad wanaagsan leeyihiin laakiin ma wada odhan kara xaalkoodu waa sida waay marka calaa kulli xaal wakti aan jihaadkii istitaaco sharciya loo haynin markii ay dhex qaadeen wax natiijoa may soo hoynin boqol sanoo dhadhow ayaa imika arrimaha noocaasi ay socdeen ya konton sano in ka badan bay socdeen acmaasha noocaasi marba si ay ahaayeenba ilal aana wax natiijo ah oo hagaagsan oo ay soo hoyeen ma hayno wadan ka mida wadamada muslimiinto intay xoreeyeen ya oy gaal iyo cadow oo dhan ka xoreeyeen sida iyagu sheeganayaan ay diinta ku xukumayaan oo haddii allaba kuroyo ay isku dubarideen ilal aana lama hayo meeshay maalmo soo yaro galaan ee calanka ka taagtaanba dib baa looga saara ama dibbay uga baxaan waa ta kale ah ciday laynayaan ay qarxinayaan inta ugu badan ay dhibaatada ku hayaan waa dadkii muslimiinta hadday yuhuuddaasi intay u tagaan gawda ka saaraan ya nimankaa yahuudda ah ee dadka muslimiinta dhibaya hadday intay u tagaan laayaan waabay uxuun bay ahaan lahayd ma fahamtay laakiin wadamada muslimiinta ayay ku meeranayaan oo idinkaa arka waxa wey waxaa ka taagan afghanistan imise sano ayaa ummaddeedu ay saasun u go'aysa oo ay saasun u dhimanaysa saasun loo qarxinaya dadkaasi haaliban aynu maqlayna idaacadaha aynu ka maqlayna meelahaasa dhimanaya haaliban waa dad muslimiina waayo dad muslimiina meesha degane beled gaalo maaha waa beled islaam waa dadaa shahaadanaya waa dad tukanaya soo ma aragtid waa dad xataa hadday wax ka qaldan yihiin dee la sixi karo waayahay wa kadalika wadamada kale waxa weeye dadka muslimiinta marka dhibaatadoodii waxay noqotay mid ku shumaysa waxa weeye wadamada dadka muslimiinta mid ku shumaysa ayay noqotay waana sufahaa alaxlaam weeye oo had iyo jeer arrimaha cawaaqibta kama fikiraan iyo arrintani maxay keeni kartaa iyo maxay ku dambayn kartaa iyo dadka muslimiintaa dhibi ma ka soo gaadhaysa marka iyagu hadday gaalada xataa meelaha qaar ku dilaan gaalada ay dileen inta ka soo hoyatay ama maslaxada hadday ku jirtaba maslaxadda ka soo hoyatay waxaa ka badan mafaasida iyo dhibaatooyinka dadka muslimiinta loo geysanayo dadka muslimiinta ahi meelo badan bay ku daadsan yihin wadamadii gaaladay daf ka yihin soo maha ya gaal maanta halkaa maraya haddii aad gowracdo ama aad disho waxay keenaysaa arrintaasi halkaa ku eekaan mayso waxay keenaysaa ummad badan oo muslimiina in loo dhibay keenaysa qaar loo laayo qaar loo xidhxidho qaar shaqooyinka laga eriyo soo ma aragtid oo qaar la cuno qabateeyo marka calaa kulli xaal arrinta noocaasana in aad iyo aada loo fahmo oo weliba dhallinyarta iyo dadka yaryare ay fahmaan ayaa muhiim ah ilaahay baa yidhi fataquu llaha ma staactum ilaahay ka baqda inta awoodaan waajibaadkan ilaahayna saaray istiaacada ayay ku xidhan yihin oo qaacidadu waxa weeye sharciga ah ee adiladaa laga qaatay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura haddaad shaygan aanad ka lahayn waajib kuguma aha salaada faralkaa inaad istaagni ku tukataa waa rukni arkaanteeda ka mida soo maaha salli qaaiman haddaad kari weydo ka waran waajibkaasi u dhacaya waad fadhiisanaysa marka waajibaadka diintu awood la'aanta ayay ku dhacaan qaala wuxuu uhi wanara alxaja waljihaada maadiyan maca taacati kuli imaamin baran kana aw faajira wa salaatu ljumucati salaada jimcuhu khalfahum madaxda dabadooda jaa-isatun mid gudaysa weeye kaa madaxda lagu sheegayaa mar haddii aanu ahayn gaal gaalnimadiisa caddaystay oo gaalnimadiisu ay bannaanka taallo haddaanu ahayn waa lagu daba tukan karaa ya hadduu laakiin gaal cad yahay dee gaal lagu daba tukan maayo ilaahay salaad ka aqbali maayo waxaana markaa jiri jirtay sida wadcigu imaka yahay iyo waagii hore siduu ahaan jiray way kala duwantay imanka dadka madaxda ahi ama madaxda sare ha noqdaan ama kuwa hoose eh sida badan dadka dee ma tukiyaan oo ciidaha iyo jimcayaasha iyo salaadahan kala iyo sida qaalibkaa dee iyagu ma tukiyaan hadday xataa kala qayb gelayaan dee way la tukadaanu soo maaha arrinta noocaasa culimada iyo wadaadadiiyaba ilaahay mahadii maanta ayaa wada laakiin berigii hore wadcigu saamu ahaan jiri iyagaa dadka madaxdu u khudbadayn jiray oo iyagaa salaada jimcaa tukin jiray oo ciidda iyagaa tukin jiray soo ma aragta oo jamaacooyinka iyagaa tukin jiray markay maqan yihiinna cid bay dee naab uga sii dhigi jiray oo tusaale ahaan madaxweynuhu halku joogay isagaa tukin jiray tusaale rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam markuu madiine joogay masaajidka rasuulka ma cid kalea tukin jirtay ya isagaa tukin jiray sidii rasuulku samayn jiray baa waxay ka dhaxleen madaxdii ka dambaysanaa ka dhaxleen wakhtigii abubakar wakhtigii cumar wakhtigii cuhmaan wakhtigii cali saasoo kale kuwii dambena saasay samayn jiray wadamada kala duwanee loo diro barasaabyada magaalada uu jooga ninka markaa barasaabka ama meesha wadankaa gaar uga sii mas-uulkaah isagaa dee tukin jiray meesha uu amiirka ka sii yahay waxaw dadka ukhudbadayn jiray oo dadka tukin jiray magaranaysa dee qaar wanaagsan iyo qaar xunbana way lahaayeen qaar dee itixaaman baa jiray oo dadka soo maray qaar baa jiray salaadda wakhtigeeda hadday doonaan ka saari jiray qaar baa iyagoo aakhira tukin jiray marka qaar baa iyagoo macaasi samayn jira oo khamriga cabbi jiray oo dee markaa dhibaatooyin kala lahaa marka mar walba aimada sunadu waxay dardaarmi jireen madaxdu madaxdii ahlu sunnuhu mar kasta waxay dardaarmi jireen war dadkaa madaxda ah ee muslimiinta ah ha lala tukado oo yaan salaada laga goosan ma fahamte sababtu maxay tahay limaada si kelmadda loo ilaaliyo oo dhan loogu wada jeedo oo aan dadka u tafaruqin soo ma aragtid oon loo kala tegin waayo haddii tusaale ahaan wadaadda ama culimo ay salaada ka goosato dee kuwiiba iyaguna dilayaan ama dhibaata meeshii ka imanaysa in la isku dhaco la iskhilaafo meeshii itixaan yimaado oo dhib weyne ay ka timaada meesha imanaysa markaa iyadoo la ilaalinayo jamculkelima macanii midnimada dadka muslimiinta iyo dhanwadajeedka mafaasida iskhilaafku leeyahayna laga fogaanayo ayay ahlu sunna weligoodba saa u dardaarmi jireen rasuulkeenuna wuxuu yihi sal allahu alayhi wasalam markuu madaxda ka warramayo tukinta dadka ay tukinayaan yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطauu falakum wacalayhim xadiiska saxiixa bukhaariga ku yaala way idin tukinayaan madaxdu haddii ay hagaagaan oy si saxa idin tukiyaan iyagiiyo idinkuba ajarkii waa leydin hadday qaldamaan oo tusaale ahaan salaada wakhtigeeda ay ka saaraan ama si qaldan ba ay idin tukiyaanna idinku ajarkiini waa leedin laakiin iyagaa dembigeedi he uu saaranya xadiidka odhanaya saluu khalfa kuli barin wa faajirin aw kama qaal xadiikaasi isagu waa aciif wey qaala anasu anas wuxuu hi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sal allahu alayhi wasalam alaaun saddex min asli liimaani asalka iimaankay ka mid yihiin kow alkafu in laga joogsado canman qaala laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ciddii tidhi in laga joogsado oo aan lagu degdegin walaa tukafirhu ha kuna gaalaysiinin qof markaa muslim oo laa ilaaha ila allah yidhi bidembin dembina ha ku gaalaysiin gaalnimada ka sokeey walaa tukhrijhu min alislaami islaamkana ha kaga saarin bicamalin camal gaalnimada ka sokeeya loo jeeda waljihaadu jihaadkuna maadin waa mid soconaya mundu bacaan illaah laga bilaabo markii ilaahay soo diray caza wajal xataa yuqaatila ilaa uu la dagaalamayo aakhiru ummatii ummadayda ka u dambeeya addajaala dajaal ilaa uu la dagaalamayo oo jihaadka waxaynu nidhi lama nasakhin laakiin awooddaa la eegaya waanay soo socotaa jihaado badan baa la geli doonaa dajaal baa lala dagaalami doonaa dajaal hortiibaa xataa waxa weeye dagaallo badan ay dhici doonaan soo ma aragtid oo dad madax ah oo hagaagsan oo hogaamiye dadka muslimiinta ah ayaa ilaahay u soo saari doonaa khilaafa calaa minhaaji nubuwa saynu xalay darsiga riyaadka maraynay ayaa soo socota oo bishaarooyinka soo socday ka midta waxba yaanay quusan dadka muslimiinta ahay way soo socdaan inagu ama aynu gaahin ama yaynaan gaadhin laakiin waxa weeye bushaarooyin badan baa soo socda oo jihaadkii iyo toosnaantii iyo dib baa loo oogi doonaa laakiin dadka oogaya dadkan waxa weeye kolleyba aan diinta ku dhaqmayn ee iska axwaalaysan maaha ma garata waa dad ehel u noqday dhagaxa iyo markaa dhirtiiyo inay la hadlaan oy addoonnimo ilaahay iyo ku sifeeyaan muslimnimo oo dad muslimiin oo islaamkoodu kaamiliy waay marka ilaa waktigaa uu la dagaalamo laa yubطiluhu bail burin maayo jawru jaa'irin mid markaa aalima dulmigii burin maayo iyo walaa cadlu caadilin mid caadila cadligii toona iyo waliimaanu in la rumeeyo bilaqdaari qadarada in la rumeeyo rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey abu daawuud ha wariye xadiidkani waa xadiid aciifa waxaa kaloo wariyey abu yacla almuusili ayaa musnadkiisa ku wariyey bayhaqinana sunanka iyo ictiqaadkaba wuu ku wariyey adiya almaqdisina isaguna mukhtaarada ayuu ku wariyey sanadkiisana waxaa ku jira yaiid ibnu abi nushba nin ladhaa yaziid ibnu abi nushba nin la ydhaahda sanadkiisa ku jira sidaasaa waxa weeye mundiri iyo kayrkiiba ay ku daciifiyeen xadiidku waa daciif wey laakiin macaanidaa uu sheegayaa waa sax wey qadarka in la rumeeya waa sax jihaadku waxa weeye inaan la nasikhin oo aanu burahayni waa sax dadka inaan waxa weeye mar hadday islaamnimo muujistaan wax islaamnimadaa burinayana aanay la iman in laga joogsado oo dhiigood iyo naftoodaba loo ilaaliyo oo aan la iska gaalaysiini iyaduna waa mid saxa wey qaala wuxuu uhi wa min asunati sunada waxaa ka mid ah yani dariiqada saxda ah ee kitaabka iyo sunnadu ay tilmaamayaan tawali asxaaba rasuuli ilaahi sal allahu alayhi wasalam asxaabtii rasuulka in markaa la xidhiidhiyo oo la jeclaado oo tawaliga waxa loo yaqaana waa min almuwaalaa muwaalaadkuna waa alqurbu maca almaxaba waa in loo dhowaado markaa lana jeclaado tawali asxaaba rasuuli ilaahi sal allahu alayhi wasalam asxaabtii rasuulka in la xidhiidhiyo la jeclaadoo lagu daydo wa maxabatuhum iyo in la jeclaado wa dikru maxaasinihim wanaagyadoodii in la sheego wataraxumu calayhim ilaahay naxariis in loo weydiiyo ilaahay naxariis in looga dalbo dheh oo la yidhaahdo tusaale ahaan allaahuma arxamhum ama raximahum ullah walistikfaaru lahum iyo in dembi dhaaf loo dalbo oo ilaahay jala wacalaa loo weydiiyo inuu dembi dhaafo walkafu iyo in laga joogsado la yska taago can dikri masaawi'ihim xumaanahooda in la sheego waa in layska taagoo layska ilaaliyo wamaa shajara baynahum iyo wixii dhexdooda markaa murgay fitankii ka dhexdhacay wa ctiqaadu fadlihim iyo fadliga saxaabada in la aamino wa macrifatu saabiqatihim iyo horayntoodii islaamnimada ay u horeeyeen ee u dheereeyeen in loo garto qaala allahu tacaala alla wuxu uhi waladiina kuwa jaauu yimi yani aayaadka ilaahay wuxuu kaga soo waramayey dadka fayga leh ya ma afaa allahu alaa rasuulihi ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlkitaabi falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama asaa ilaahay soo wad lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim saa soo wad waladiina tabawau daara walimaana min bacdihim saa soo wad iyo waladiina kuwii baa leh jaauu yimi min bacdihi muhaajiriin iyo ansaar dabadood yaquuluuna xaalay odhanayaan rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dembi dhaaf annaga iyo waliikhwaanina walaalahayo aladiina kuwaasoo sabaquunaa nooga horeeya biliimaani iimaanka walaa tajcal ilaahayow ha yeelin fii quluubina quluubtayada ilaahayow ha yeelin hillan uur xumo liladiina aamanuu kuwa iimaan kale aan u hayno ilaahayow uur xumo iyo necbaansho dadka wanaagsan ha noo gelin markaa faygaasi dadka xaqu leh saxaabada dabadood waa kuwa dariiqii saxaabada raacay waa kuwa saxaabada u ducaynaya ridwaanullaahi calayhim waa kuwa fadligooda u og kuwa noocaasa weeye waa kuwaan afkana ka ammaanaya qalbigana ka jecele aan ka necbayn sida awgeed baa qofku hadduu qalbiga uga cadhaysan yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam a'immada qaar aayaddan waxay ka deliishadeen fayga inaanu shaqo iyo shuqul ku lahayn marka waa in la jeclaado horeynu usoo faahfaahinay wanaagyadooda waa in la sheego oo fadaaishooda la wariyo aimatu sunna haddaad eegtana waa sida ay sameeyaan haddaad imaka soo qabato kitaabka la ydhah saxiixu bukhaariga kitaab baa ku jira la yidhaahdo manaaqib asaxaaba soo ma aragtid suu manaaqib lmuhaajiriin manaaqib lansaar suu haddana shaksi shaksi kolkaasa axaadiid fara badan fara badan fara badan oo fadaaishii iyo wanaagyadii saxaabada ayaad halkaa ku arkaysa wataraxumu calayhim waa in loo naxariis dalbo ilaahay loo weydiiye markaa inuu naxariisto raximahum ullah ilaahay dembi dhaaf waa in loo weydiiyo rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan waa in markaa ilaahay inuu ka raali noqdo loo weydiiye radia allaahu canhum ilan ilahay baa ka raali noqday masaawidooda in la sheego waa in laga joogsado saxaabada rasuulka in la dhaleeceeyo oo waxa weeye la caayo oo wax laga sheeg sheegaa madhabka ahlu sunnaha maaha hadaad aragta axad saxaabada ka mid qof wax ka sheeg sheegaya dariiqii dadkii wanaagsanaa kuma socdo soo ma aragtid kuma socdo qadxiga iyo wax sheega wax laga sheega saxaabadii rasuulkana saynu kitaabkii hore kusoo sheegnay iyaga ku koobnaan maayo dhaleeco wuxuu noqonayaa iyagii la dhaleeceeyey dhaleeca in sharcigii la dhaleeceeyuu noqonaya waayo dee sharcigan iyagaa soo raray qur'aan iyo xadiidba dhaleeca in rasuulka la dhaleeceeyey buu noqonaya sala allahu alay wasalam bal dhaleeca in ilaahay la dhaleeceeyey bay noqonaysa soo ma aragtid marka haddaad aragto qof saxaabada rasuulka wax ka sheeg sheegaya oo meelaha kuudkuutinaya arintiisu waxa weeye ma sahlana ya waa maariq aada iyo aada u foge iskaga fogow oo iska ilaali wamaa shajara baynahum muxuu inoo reebay saxaabadii rasuulka ardaydii rasuulkeenna sala allahu alay wasalam kuwii waxyigan inoo soo gudbiyey boqol iyo afar iyo tobanka inoo xifdiyey ee intaad aragtoo xadiida sheegay dadka muslimiinta u fatwoonay ee intaad aragto khayrayna soo gaadhsiiyey ka wax ka sheegayaa ee halkaa ka bilaabay muxuu inoo reebayba ya madaxuu inagaga yimi kaas madaxa ayuu inagaga yimi wamaa shajara baynahumna horeynuu soo faahfaahaynay waa waxyaabihii dhexdooda murgey fitankii saxaabada ka dhex dhacay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuu sii sheegay waanay dhaceen waxyaabaha inagu inaynu isku mashquulino aynu dhex gallo maya ta noocaasa waxa weye looma baahna ay haddaad sii raacraacdo waxaa laga yaabaa inaad saxaabadii cid ka mida qalbiga wax ugu qabato sida dadka qaar ku dhacday de saxaabadana dhammaantood inaad qalbiga ka jeclaatood saafi u wada ahaataa lagaa doonayay soo maha ood u wada ducayso raggani waxay ahaa rag rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam arkay rag isjecel bay ahaayeen rag wada jihaaday ahaayeen waxyaabo markaa siyaabo u dhacay aan markaa bareer ahayn oo saxaabadu dhammaantood markaa ay ijtihaadayeen oo ay khayr doonayeen baa iska jiray waxyaabahaana cadaaladooda hoos ugu dhigi mayno fadligoodana waa in la ictiqaado saabiqadoodana la garto markaa saxaabadii rasuulku xuquuqda noocaasa ayay inagu leeyihin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi muxamadu muxamed rasuulullahi rasuulkii ilaahay weeyi waladiina kuwa macahu maciisa ahina ashidaau kuwa ku adadag weeye cala lkufaari gaalada ruxamaau baynahum dhexdoodana isu naxariisasho badan dadka muminiinta ah saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ahaaday sifadaasay lahaayeen gaaladana waa kuwa ku adadag oo aan waxa weeye uga soo dhaqaaqin iyagu marka la eego dhexdoodana waa kuwa isu naxariista weeye waaya kolkaasaa ilaahay jala wacalaa ilaa aayadda aakhirkeeda inaa fatax aayadda u dambaysa uu kusii sifeeyey wanaagooda iyo cibaadadooda iyo qiimahooda iyo khayrkooda wa qaala nabiyu nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa tasubuha caayna asxaabi asxaabtaydaha caayna falow ana axadakum haddii midkiin anfaqa uu bixin lahaa mila uxudin uxud oo kale oo dahaban dahaba maa balaqa ma gaadheen mudda axadihim midkood mudkii oo uu sadaqadaysta iyo walaa nasiifahu kala barhkii toona xadiidkana waxaynu ku soo marray waasitiyaha waxaana laga qaadanayaa inaanay bannaanayn ayda saxaabada la caayaa inaanay bannaanayn baa laga qaadanaya waay yaanay bannaanaanin oo la geray inaanay bannaanayne xukunkeedu waa maxay magaalnima mise ma aha ahlulcilmiga qaarkood waxay ilaaqeen qofka saxaabada caayaa inuu gaal yahay ayay ilaaqeen oo imaamu axmed oo kale waxaa ka sugnaatay inuu ihi man saba axada min asaxaabati faqad kafar cid saxaabada ka mida qofka caayaa wuu gaaloobay saasoo kale imaamu maalikna waa laga wariyey xadiid bay deliishadeen odhanaya man qaada asaxaabata kafar riwaayad kale man qaada axada min asaxaabati kafar bay sheegaysaa ayeeshee sheekh islaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa qiimaha badan ee masaa'ilkan uu kaga hadlo ee la yidhaahdo asaarim lmasluul calaa shaatimi arasuul wuu ku tafsiiliyaa cayda saxaabada la caayo waxaan u tilmaamaa cidda saxaabada diintooda u cayda liajli diinihim dee kaasi fahuwa kaafir saxaabadana kuma gaar ahaae xataa dadka ahlulcilmiga ah iyo ardayda cilmiga dalbaysiyo qofka liajli diinihim wuxuga sheega ama u caaya dee qof diintii wax ka sheegay buu noqonaya soo maha wakadalika saxaabada rasuulka ka yidhaahda bedidoodu faasiqiin bay noqdeen ama bedidoodu way gaaloobeen in yar mooyaane sida raafidadu in badan oo ka mid a yidhaahdaan ama ay yidhaahdaanba iyagu waxa weeye taasina waa gaalnimo waayo waa beenin ilaah iyo rasuulkiisii la beeninayo cidda saxaabadii qaar ka mid ah waxaan xagga diinta ku saabsanayn ka sheegta ee tusaale ahaan fulaynimo ku ganta ama bakhaylnimo ku ganta ya tusaale ahaan tira hebel fulay buu ahaa ama hebel bakhayl buu ahaa yo wax la mid ah ta noocaasana wuxuu sheegay inaanu qofku ku gaaloob ahayn laakiin ay tahay in la edbiyo oo waxa weeyaan marka arrinta noocaasa tacsiir uu mutaysanayo waxyaabaha noocaasa lagaga joojiyo ka saxaabada caaya ama waxa weeye nacdala ka waran ama taqbiixiya laba qowl buu soo raray oo ahlulcilmigu ay ku leeyihiin inuu waxa weeyaan markaa gaaloobayo iyo inaanu markaa gaaloobahayn kuwale xataa ma gaaloobayaana waxay leeyihiin waa in la edbiyo arrinka noocaasa haddii aan laba kuu roon yahay aan lagu eegan si kastaba ha ahaatee xukumka guud wuxuu yahay saxaabada in wax laga sheego la caaya laa yajuus ma banaana ya maxaaba dee waxa weeye ku gaadhsiinaya rag aanad gaadhi karin ya maxaa caydooda kugu wata qaala wuxuu uhi wa min asunati ataradi can aswaaji rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam sunnada waxaa ka mid ah taradi in markaa raalli ahaansho alla loogu duceeyo can aswaaji rasuulillaahi xaasaskii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo ummahaati lmuminiina muminiinta hooyooyinkooda ahaaday kuwaasoo almuaharaati la ahiray almubara'aati laga beri yeelay min kulli suuin xumaan kaste afdaluhuna ciddii ugu fadli badnaydna khadiijatu bay ahayd bintu khuwaylidin iyo wa caaishatu caaisha asidiiqatu bintu sidiiq runlowadiina runlow allatii taasoo bara'aha allaahu ilaahay uu ku beri yeelay fii kitaabihi kitaabkiisa zawju nabiyi xaaskii rasuulka ahaatay sala allahu aleyh wasalam fi dunya walaakhira adduuniya aakhiraba faman qadafahaa qofka ku gana bima bara'aha allaahu minhu ilaahay wuxuu ka beri yeelay faqad kafara biاllaahi alcaiim allaha weyne caiimka wuu ka gaaloobay wa mucaawiyatu mucaawiya khaalu lmuminiina muminiinta abtigood weeyi wa kaatibu waxyilaah waxyiga ilaahay kii qori jira weeyi axadu khulafaai lmuslimiina radia allaahu canhum dadka muslimiinta madaxdoodii ayaanu waxa weeye ka mid ahaa dumarka rasuulka masalada ku saabsan kitaabkeennii hore aynu kusoo balballaadhinay waxay ka mid yihiin xaasaskii rasuulku sala allahu aleyh wasalama ee aalu beytkiisaay ka mid yihiin aalu beytkiisa ayay ka mid yihiin sida ilaahay yihi jala wacala qarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluula waaqimna asalaata waatiina azakaa waaطicna allaha warasuulah inama yuriidu allahu liyudhiba cankum rijsa ahl beyt ahla albeyt sida ay ku fasireen markaa jamaaca min asalaf waa ahlu beyti nubuwa looga jeedaa waa dumarkiisii dumarkiisii ayaa looga jeedaa rasuulkeenuna sala allahu calayhi wasalam kolkii uu dhintay sagaal dumarah ayaa waxa weeye ay wada joogeen oo noolaa qaar hortii dhintayna way jireen marka waxay ahayn dumarka rasuulku dhammaantood waa xaasaskii rasuulka dhammaantoodna waa min ahli janna ahlujannaha waxa weeye ayay ka mid yihiin oo sida adduunyada xaasaskii rasuulkeenna u ahaayeen ayay aakhirana xaasaska rasuulka u yihiin sala allahu calayhi wasalama sidaa awgeed baa ilaahay xarimay rasuulka dabadiin markaa la guursado ilaahay jala wacalaa uu xarimay weeye xagga cidda ugu fadli badan waynu soo sheegnay khilaaf baa ku jira laakiin markaa khadiijo iyo caaisho labadaa ayaa ugu fadli badnaa taa waa laysku waafaqsanya labadaa iyomaa fadli badnaa halkaasaa khilaafka ku jiraa waxaanaynu soo maray midibo dhan bay u fadli badnayd khadiijana xagga markaa horeynta islaamka u horreysay iyo wakhtiga adkaayo garab joogsatay ayay ku fadli badnayd caaishana xagga cilmigii iyo faafintiis iyo dacwadii iyo fatwadii iyo fahamkii diinta ilaahay jala wacala uu siiyey ay in badan faafinaysay dhankaasay iyaduna ku horeysay caaishana qisadii ifkigu markay dhacday waa kii ilaahay jala wacalaa beri yeelay sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmigu isku waafaqeen caaisho qofka ku gana wixii ilaahay ka beri yeelay fahuwa kaafir waa biitifaaqi ahli lcilm waayo dee waa beenin qur-aankii la beeninayo raafidaduna waxa weeye waa waxyaabaha xunxun ee ay sameeyaan dumarkii kale rasuulkana sida saxiixa ah iyadana qofka markaa ku gana xumaanta noocaasi isaguna waa kaafir weeye sida waxa weeyaan markaa saxiixa waayo ilaahay baa yidhi alkhabiiثaatu lilkhabiiثiina wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat wطayibaatu liطayibiina waطayibuuna liطayibaat ulaaئika mubara'uuna mima yaquuluun nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam ayib buu ahaa waxaanuu ahaa afdalu ayibiin soo maha xaasaskiisuna waxa weeye ayibaat bay ahayn dhammaantood markaa cidda xumaan u quurdha ama waxa weeye qadaf ku samaysaa fa huwa kaafir kaasi waxa weeye waa qof gaalnimo sameeyey masaailkaasi ayuu meesha ku sheegay masalada mucaawiye u dambaysa insha alla casharkeena berri baynu raacin doonaa halkaa inuu dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين